أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay تfsiru suraة الkهfi aayadda casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa toban iyo lixaad ee suuradda ka mid ah waxaan ku dhex jirnay qisadii أصxaabu الkهfi ee nebiga slى الlahu عalayhi waalihi waslama looga qisaynayey oo allah subxaanahu wa tacaala yacnii wuxuu soo tilmaamay sida iimaankooda ay alla u rumeeyeen u hor istaageen boqorkii jabbaarka ahaa ee isaga aalihada ilaahay qeyrkii caabudi jiray qalbigooda ilaahay sida u adkeeyey oo uu sabar u geliyey inay arrintaa u istaagaan xaalkoodii marka sidaa markay uga hor sheegeen boqorkaas xaqaa ay uga hor sheegeen oo towxiidkii ay ka qireen yacnii hortiisa aayaddii noo dambeysay allah wuxuu yidhi haa-ulaa'i qowmun attakhaduu min duunihi aaliha lowlaa ya'tuuna calayhim bisulطaanin bayin faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba warkooda meeshaas ayuu joogay oo marayay marka dadkoodii way ka tageen magaaladii ay ku dhasheen iyo dalkoodii iyo meeshay joogeen waa ka baxeen waxayna u baxeen nolol adag oo inay god markaa galaan tiibuu alla ka waramayaa subxaanahu wa tacaala oo alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti xus ictazaltum aada dheeraateen hum iyagii aada ka dheeraateen qoomk yacnii qoomkoodii waaye iyaga iyo wamaa waxa yacbuduuna aa ka dheeraateen ay caabudayeen ila allaha allah ma ahani fa-wuu qaarkood qaarka kale waxa uu ku yidhi fa-wuu gala oo u dunma ila alkahfi godka intii ka ah u dunma yanshur faafiyee lakum idinka idiin faafiyee rabbukum rabbigiin idiin fidiyee min raxmatihi naxariistiisa xaggeeda idinkaga faafiyee naxariis wayuhayi fududeeyee lakum idinka idiin fududeeyee min amrikum arrinkiina yacnii arrinkiina idin xaggiisa idinkaga fududeeyee mirfaqan waxaad ku intifaacdaan oo aada yacni naxariis iyoiyo intifaac aada ku heshaan alle subxaanahu wa tacaala idiin fududeeye aayadda marka waxay tilma waxuu alla leeyahay wadkur xus id waqti ictazaltumuuhum aada ka dheeraateen waxay ka dheeraanayaanna waa qoomkoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii bay ka fogaadeen oy ka dheeraadeen iyaga dadkii iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayeen ila allaha istihnaha marka ilallaha ku jiro lababa waa ku bannaan tahay ama laba tafsiirba waa ku suuragal mutasil iyo munqatic yacnii labadaba in laga dhigo haddii marka laga dhigo mutasil macnuhu marka wuxuu noqonayaa waxa ay ka dheeraanayaan waa qoomkooda iyo wixii ay caabudi jireen oo dhan marka laga reebo allah macnuhu marka waxay tahay qoomkooda ayaa waxay ahaayeen mushrikiin cibaadada alle iyo cibaadatu ghayrillaahi bay isku dhex wadeen marka waxa laga dheeraanayo qoomkooda muxuu caabudi jiray ilaahay iyo heyrkiis allah iyo heyrkiiba waa caabudi jireen marka waxa laga dheeraanayo kulli maahane allah baa laga soo reebayaa wixii alle kasoo haray bay ka dheeraa ayay ka dheeraadeen allahna subxaanahu wa tacaala isagu maynan ka dheeraanin marka wamaa yacbuduunadan maada ayaa marka waxaa iskugu dhex jiro oo soo gelaya waxa iyagu ay caabudi jireen waa allah iyo heyrkiisba waa caabudi jireen marka wixii ay caabudi jireen bay ka dheeraadeen ila allaha marka cibaadada alla laga reebo oo midaas iyada kamaynan dheeraanin marka saa darteed mustathnuhu waa waxaa weeyaan marka waa mustahna mutas istihna mutasila ayuu noqonayaa istihnaha markaas munqatic haddii laga dhigana waid ictazaltumuuhum markaad ka fogaateen qoomkii iyo yacnii iyagii qoomkii iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayeen ila allaha laakiin lagu noqoye allah subxaanahu wa tacaala ee yaad cibaadadii iyo isaga aydnan ka fogaanin oo markaa yacni waxaa la kala reebayaa istithnaa munqatic marka laga dhigaya iyaga ilaahay maynan caabudi jirin maynan caabudi jirin si sideedaba ilaahay iyo keyrkii islama caabudi jirine alla keyrkii unbay caabudi jireen bes marka mar hadday waxay caabudi jireen ba alla uunan ku jirin oo iyaga yacni alla keyrkii un ay caabudi jireen istithnahaani wuxuu noqonayaa istithnaa oo marka munqatica marka wixii ay caabudi jireen baad ka fogaateen ila allaha laakiin allaad caabudeen saas oo kale ay ka dhigan tahay ayb gaaladuna marka intaba waa laga wada helaa kuwo ilaahay keyrkiis caabudo oo aan allaba caabudin iyo kuwo ilaahay iyo keyrkiiba isla caabudo oo labadaba isla wato waana shirkigii mushrikiintii carabta wuxuu u badnaa noocaas waatay markay xajinayaan ay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak wax wax kula leh ma jiro ilaa hal unbaa wax kula leh kaasoo adiga aada leedahay oo isaga aan waxba lahayn marka ilaahay iyo keyrkii bay isku dhex wateen marka labadaba marka gaalada maadaama laga helo istithnii labadaba wuu noqon karaa wadkur xus id waqti ictazaltumuuhum aad ka dheeraateen ood ka fogaateen qoomkii iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayeen ila allaha allah maahane oo isaga allah subxaanahu watacaala cibaadadiisa kamaydnan fogaanin qaarkood baa qaarkii kale marka waxay ku yidhaahdeen fa-wuu gala oo u dunma ilalkahfi godka intii ka ah u dunma oo gala yanshur faafiyee lakum idinka idiin faafiyee rabbukum rabbigiin min raxmatihi naxariistiisa xaggeeda naxariis idinkaga faafiyee wayuhayi fududeeye alle lakum idinka idiin fududeeye min amrikum arrinkiina mirfaqan maa tartafiquuna bihi wax aad ku intifaacdaan oo aad yacnii ku naallootaan ood naxariis ku heshaan ayuu alle arrinkiina idinkaga fududaynayaa waana sidaas markaasaa ay yeeleenna waa yacni allah subxaanahu watacaala wuu u fududeeyey ee naxariistii alle xaggiisa ay ka heleen iyo yacni fudaydkii iyo intifaaci ay heleen waaba kan wa tara shamsa idaa talacat tasaawaru can kahfihim daata alyamiin wa taraa waad arkaysaa ashamsa qoraxdii baad arkaysaa idaa haddii talacad ay soo baxayso tasaawaru inay wareeganayso can kahfi ay ka leex ay leexanayso can kahfihim godkooda xaggiisa ay ka leexanayso daatalyamiini dhanka yacni midigta godka midigtiisa ay uga uga leexanayso ayaad arkaysaa wa idaa haddii qarabad ay dhacaysana taqridu way jeexaysaa oo waa goynaysaa hum iyagii ayay goynaysaa daata shimaali bidixda xaggiisa ayay xaggeeda ayay ka goynaysaa walxaal hum iyaguna fii fajwatin ay ku sugan yihiin meel waasaca ay ku sugan yihiin minhu min alkahfi godka xaggiisa ay uga sugan yihiin ama fajwada oo minhu godka xaggiisa ka ahaatay daalika kaagaas min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ayuu ka mid ahaaday calaamaadka alle waxdaaniyadiisa lagu garto ayb marka walxaal hum iyaguna fii fajwatin makaan waasica ay ku sugnaayeen minhu min alkahfi godka xaggiisa ay uga sugnaayeen daalika kaagaasi min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa iyo calaamaadka waxdaaniyadiisa tusayo ayuu ka mid ahaaday man axadkii yahdi yacni man qofkii yahdillaahu alla uu hanuuninayo fa huwa isaga almuhtadi waa mid hanuunsan oo mid hanuunsan weeyaan kaasi waman qofkii yudlil ou dhuminaya alleh falan tajida heli maysid lahu isaga u heli maysid weliyan weli u heli maysid weliga oo murshidan toosiyo oo hanuuniyo uma helaysid marka alla subxaanahu watacaala godkii siday ugu sugnaayeen iyo xaaladiisu alla ka waramayaa marka alla wuxuu leeyahay wa taraa waad arkaysaa ashamsa qoraxdii baad arkaysaa yacni haddaad fiirin lahayd yacni xaaladooda sidanay ahayd marka wa taraa waad arkaysaa ashamsa qoraxdii baad arkaysaa idaa talacat haddii ay soo baxayso qoraxdu tasaawaru way leexanaysaa can kahfihim godkooda xaggiisa inay ka leexanaysa ayaad arkaysaa ay tamiilu can kahfihim waa saddex xarafkan marka saddex qiraa'a ku jirto tasaawaru iyo tazaawaru iyo taswaru saddexda qiraa'ana waa isku macno macnuhuna waxa uu yahay waa qoraxdii baad arkaysaa idaa haddii dalacad ay soo baxayso tasaawaru inay leexanayso can kahfihim godkooda xaggiisa ay ka leexanayso daata alyamiini jihata yamiini lkahfi godka midigtiisa dhinaceeda inay qoraxdii uga wareeganayso wa idaa haddii qarabad ay dhacayso qoraxduna taqriduhum way goynaysaa daata shimaali bidixda xaggiisay ka goynaysaa walxaal hum iyaguna fii fajwatin makaan waasaca dhexdii ay ku sugan yihiin makaanka oo minhu godka ka mid ah ayb meeshan marka laba macnaa ku jiro oo mufasiriintu ay tilmaamaan macno wuxuu yahay qoraxda godka qaabka oo godka u samaysnaa miyaa waxay ahayd qaab qoraxda galbeed iyo qoraxda bari yani waqtiga qoraxdu ay soo baxayso iyo waqtiga ay dhacayso qaab aynan qoraxdu usoo gelin miyuu godka u samaysnaa markiisa horeba oo marna marka qoraxdu ay ka marayso midig marna ay bidix ka marayso oo godka afkiisa intuu waqooyi u jeeday miyaa qoraxdii marna ay horay ka maraysaa marna ay gadaal ka maraysaa godkiina marka uu yahay god markaa aan roobka iyo biyuhuna aynan soo gelaynin xaalku godka u samaysnaa miyaa sidaas ahaa mase godkaani god iska caadi ah buu ahaa ee ilaahay baa qoraxda ka leexinayay hadba oo meeshay qoraxdu iyagu ka taaban lahayd miyaa mucjiso miyaa looga dhigayoo qoraxdii marka ma laga leexinayay oo ilaahay xaggii miyaa un looga leexinayo asbaab godku qaab iyo design ou godku u samaysnaa oo qoraxda ka celiya ma jirin miyaa macnaha dambaa xoog badan oo godkaani qoraxda haddaynan ahaa lahayn tan alle waa soo geli lahaa qoraxdiina waa saameyn lahayd laakiin ilaahay baa hadba qoraxda ka celcelinayay kana leexleexinayay waxaana tusaya qariinada dambe oo dalika min aayaati illaahi maxaa yeeley mucjizo iyo qudro allah meeshii la keenay qudrada allana hadda waxay munaasab u tahay dabcan wax walba munaasab waa u tahay haddana meeshan siyaaqa ku jiro waxay tusaysaa in godkaani isagu yacni waxba qoraxda uunan ka celinayninee ilaahay subxaanahu watacaala hadba uu ka warwareejinayay qoraxda macnahaasaana marka culimadu ay rajaxaan waxaana lagu rajaxayaa qariinada ka dambeysa oo dalika min aayaati illaahidaas ayb dalika kaagaasi min aayaat illaahi ilaahay aayaadkiisii ayuu ka mid ahaaday qudrada alle subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa lagu garto man qofkii yahdilaahu alla uu hanuuninayo fa huwa isagu almuhtadi weeyaan mid hanuunay waay kaasi waa ku hanuunsan waay waman qofkii yudlil ou dhuminayo alleh falan tajida lahu u heli maysid isaga weliyan mid maamulo arrintiisa kaa oo murshidan toosiyo ma u helaysid wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud xaaladii marka godka ay hurdeen xaalkoodu sidau ahaabuu haddana alla ka waramayaa wataxsabu waad malaynaysaa hum iyagii ayaad u malaynaysaa ayqaadan kuwa soo jeeda inay yihiin baad u malaynaysaa walxaal hum iyaguna ruquudun ay yihiin kuwa hurdo wanuqallibu waan gedgedinaynay hum iyaga ayaan gedgedinaynay daata alyamiini midigta xaggeeda ayaan u gedgedinaynay wadaata shimaali bidixda xaggeeda ayaan u gedgedinaynay si dhulka jirkooda uunan u cunin wa kalbuhum ay walxaal kalbuhum eygooduna baasidun uu yahay mid fidinayo oo taagayo diraacayhi labadiisa adin labadiisa jeeni mid taagayo uu yahay oo labada yacni gacmihiisa ayuu markaa yacni mid fidinayo uu yahay waa sida eygu u fadhiisto ayb bilwasiidi albaabka amase bilwasiidi meesha bannaanka ah oo godka bannaankiisu uu yahay mid mid jeenigiisa marka ku fidinayo uu yahay eygiina low iطalacta haddaad fiirin lahayd calayhim iyaga korkooda haddaad fiirin lahayd la wallayta waad jeesan lahayd minhum iyaga ayaad ka jeesan lahayd xaggooda firaaran wa fararta minhum waad ka ordi lahayd firaaran orditaan baad ka ordi lahayd walamuli'ta waa lagu buuxin lahaa minhum iyaga xaggooda rucban argagax baa lagaa buuxin lahaa xaggooda waad ka argagaxi lahayd yacnii sida ilaahay subxaanahu watacaala u dhowray iyo aayaddan marka ku tilmaamaya marka allah wuxuu leeyahy wataxsabuhum waxaad u malaynaysaa asxaabulkahfi ay qaadan kuwa soo jeedaad u malaynaysaa walxaal hum iyaguna ruquudun ay yihiin kuwa hurdo laba macnaa marka meeshan ku jiro oo in badan oo mufasiriintu waxay leeyihiin way hurdeen iyagoo indhahooduna ay furan yihiin iyagoo indhahoodu ay faydan yihiin ay furan yihiin oo wax soo jeeda loo malaynayo ayay haddana jiifeen ee dadka qaarna sidaa jiifkoodu waayahay xayawaanada qaarna sidaa waayahay jiifkooda macno labaadna waxa uu leeyahay wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud yacnii ilaahay subxaanahu watacaala iyagoo hurdo ayuu dadka u imaanayo ee ay dhici karto godkooda inay soo istaagaan waxaa looga dhigayay inay soo jeedaan ayb labada macnoba laba macno uun isku meel ku yacnii kusoo wada biyo shubanayo ayb wanuqallibu waan gedgedinaynay hum iyaga daatalyamiini midigta xaggeeda ayaanu u gedgedinaynay iyo wadaata shimaali bidixda xaggeedaan u gedinaynay oo maynan iska jiifin un hal dhinac uma jiifine marna dhanka midigaa loo gedinayay marna dhanka bidix si dhulku ayna uunan u cunin iyaga jirkooda leanna haddaad iska jiifta maanta dhan oo dhulka aadan gedgadoomin qofkaasi yacnii jirkiisii marka waa dhacdhacayaa maqaarkii iyo hilibkii iyo waa dhacdhacayaa waxaana ku dhalanaya marka infection iyo waxaa ku dhalanayo xanuun iyo aada marka halis u ah ayb marka waa la gedgedinayo midig iyo bidixda xaggii xaggiisa ayaaba marna dhanka midig baa ayaa ayuu alla u gedgedinayay marna dhanka bidix ayb wa kalbuhum walxaal kalbuhum eygooda meeshan marka inuu ey la socday ayaa aayaddu ay tilmaamaysaa sida marka calaa qowli akhari almufasiriinna eygani wuxuu ahaa ey xayawaankan eyga ah ayaa soo raacay isagaas ayaa la socday qaar baa marka waxay leeyihin wakalbuhum waxaa laga wadaa libaax waana loo isticmaalaa mararka qaar eyga yacni libaax iyo waa loo isticmaalaa ninbuu nebiga wuxuu ku yidhi allaahuma sallit calayhi kalban ilaahu waxaad ku sallidaa ey eeyaha aada abuurtay ka mida markaasaa libaax baa cunay ninkii marka eygu marka inuu libaax iska yahay marka ama dugaagaba layskaga tilmaamo waa dhacdaa laakiin wax badan ma ah ayb ma badna qaarkoodna waxay leeyihiin wakalbuhumku waxaa weeyaan maahan eyge qof bauba ahaayo qof baa laga wadaa macnahan laakiin taasi ma labadaa macnoo dambaba ma xoog badna in ey uu raacay baana marka uu tilmaamaya maxaa yeelay bani aadam inuunan ahayn waxaa ku tusayo baasidun diraacayhiga baas waxaa yacni jeeniyaha waxaa fidsadaa waa ey tilmaantiisu ah marka waa eygii baa marka halkan la sheegayaa eygaa marka iyaga soo raacay walxaal kalbuhum eygooduna baasidun uu yahay mid fidinayo baasidun marka waa wasfi wasfiga ismiga faacil mafcuul inuu nasbiyo haddii marka uu mafcuul nasbinayo al iyo idaafaya waxba uuna lahayn oo alna uu ka dhar tiran yahay idaafana uu ka dhar tiran yahay isla markaana mafcuul ou nas ou nasbinayo macnaha laga laqbeyn karaa wuxuu noqonayaa macno xaal ama mustaqbal in laga laqbeeyo waayo macno maadi lagama laqbeyn karo qisadaanina qiso waa hore dhacday waayo sidey marka isu qabanayaan marka eygaani mar horeu lugihiisa fidsaday ee maahan inuu hadda fidsanaayo ma aha siyaaqiina wuxuu u muuqdaa xaal ayuu ayuu u warramayaa ayuu u muuqdaa macnuhu marka culimadu waxay yidhaahdaan hadda ayaa laga sheekeynan sheekada mudaaric oo xaal ahaan u socoto laakiin dhacdadu waa horay dhacday marka xikaayatlxaal ayaa ku jiro mar haddii xikaayatulxaal uu ku jirana sideeda in lagu wadaa waa nabad walxaal kalbuhum eygooduna baasitun uu yahay mid fidinayo uu yahay yani waxaa laga sheekaynaa sidau awal ahaay ayaa hadda laga sheekayn rabaa baasitun mid fidinayo oo taagayo diraacayhi labadiisa dhudhun macnaha labadiisa adin labadiisa gacmood waayo labada lugoodoo hore mid dhulka ku fidinayo uu yahay ayb bilwasiidi bannaanka godka bannaankiisa oo ugu fidinayo jeeniyihiisa uu ku taagayo alwasiid markaadu saddex macnaa ku jirto bimacna alfinaa meesha daaradda bannaanka wa bimacna albaab albaabna waa lagu micneeya iridda godka iriddiisa macnaha labaadna waa dabcan wuu keenayaa macnaha hore weliba albaabka in lagu fasiraa aada usii fiican sababtuna waxay tahay qur-aanku wasiidku macnaha uu ku yimid fii suurati alhumaza waxaa ku timid inahaa calayhim mu'sada mu'sada fii camadin mumadada naartii baa lagu yacni kuwa lagu xirayo lagu daboolayo waxa markaa de lagu dabo albaabadeeda lagu xirayaa way korkooda marka wasiidka in albaa yacni albaab macnaha albaabka inuu fiican yahay meelahaasna marka waa ku xoojiyaan low iطalacta meeshaa marka culimadu waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu suxbat اlakhyaar dadka wan wanaagsan in lala saaxiibo khayrka ay leedahay leanna ey ayaa ilaahay qur-aankiisa ku xusay dad wanaagsan iyo akhyaar ayuu raacay raaciddii ou raacay iyo rafiiqtankii ou la rafiiqtamay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa ou yacni qur-aanka kusoo qaaday marka nooc tashriifna ay u noqotay sababka uu ku mutaystayna dadka ahlu khayrka ou raacay ayay ahayd marka adigii oo bani aadama haddaad dadka ahlu khayrka raacdood la socoto ood xigmadooda ka faa'iideysatid oo hadyigooda aad ka faa'iideysato khayr iyo wanaag ayay noqonaysaa low iطalacta haddaad fiirin lahayd calayhim iyaga korkooda haddaad fiirin lahayd la wallayta waad jeesan lahayd minhum iyagaad ka jeesan lahayd xaggooda firaaran wa fararta minhum waad ka carari lahayd firaaran cararitaan baad ka carari lahayd haddaad kor istaagi lahayd oad arki lahayd waa ka ordi lahayd wala muli'ta waa la waa lagu buuxin lahaa minhum iyaga xaggoodana rucban argagax baa lagaaga buuxin lahaayo waa kasoo roori lahayd ayb sida ilaahay subxaanahu watacaala marka u ilaaliyey meeshaa marka labada aayadood ama saddexdan aayadoodba waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu ilaahay diinkiisa dartiis oo u dhibaatoodo ama nolol adag u doorto inta diinta iyo ay ka nuqsaami lahayd oo shirkiga iyo waxyaabaha gaalnimada ah iyo dadkoodaba uu ka tago ilaa uu ka dheeraado ilaahay subxaanahu watacaala adduunyo fiican uu siinayaa iyo aakhira wanaagsan oo markay niman dadkani asxaabulkahaf ay ka dheeraadeen dadkoodii ilaahay subxaanahu watacaala la jirkiisuu siiyey maciyadii allah la siiyey allah la jiray sidaan baa loo ilaaliyey kuwaana dhibkooda looga ilaaliyey allahna subxaanahu watacaala qisadooda qur-aanka oo ugu xusay uguna hadlay nabiyullaahi ibraahim iyo qisadiisana sidoo kale falama ictazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illahi nabiyullaahi ibraahim markuu ka dheeraaday ama ay ka dheeraadeenba yacni iyagii markuu ka dheeraaday iyo wamaa yacbuduuna min duuni illahi waxa ay caabudayeen ilaahay sukadiisa wahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba waxaan u hibaynay isxaaq iyo yacquub nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi yacquub ayaa loo hibeeyey ambiye ilaahayna waa uga dhigay wa kullan jacalnaa nabiya marka wax haddaad ilaahay dartii uga tagto wax ka fiican baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siinaya wakadalika sidaadaas oo kale ayaanu bacadnaahum aanu usoo bixinay wakadalika wakamaa anamnaahum saan uhura u hurudsiinay tilka nawmata hurdadaa sidaan u hurudsiinay sidaadaas oo kale ayaanu bacadnaahum usoo bixinay oon usoo kicinay liyatasaa'aluu inay isa su-aalaan baynahum iyaga dhexdooda inay isa su-aalaan qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid yidhaahdo mid dhahayo oo minhum iyaga ka mid ah kam imisaad labithtum nagaateen ayuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen labithnaa waan nagaanay yowman maalin ayaan nagaanay ow amase bacda yowmin maalin gelinkeed maalin qaarkeed ayaan nagaanay bay dheheen intaa marka waxay u malaynayaan iyagii maxay arkayaan inaynan isbedelin wax isbedela inuunan ku dhicin korkoodii mar haddii korkoodiina isbeddel ku dhicin dad hadda marka timihii ku baxay oo ciddiyihii ku baxayna aysan noqonin ma tasawurayaan mana u malaynayaan inay sanawaad noolaayeen markaasay waxay yidhaahdeen labithnaa waxaan nagaanay yowman maalin ow amase bacda yowmin maalin qaarkeed qaaluu waxay idhaahdeen rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bimaa inta bimaa labithtum bilubthikum idinka nagaadidiina rabbi baa ku cilmi leh ama bimaa intii labistum aada nagaateen ilaahay baa ku ogaal badan ee fabcathuu dira oo bixiya axadakum midkiin bixiya biwariqikum fidadiinaan lacagtan fidada ee silfarka ama qalinka ah la dira haadihi tan ah ila almadiinati magaalada intii ka ah u bixiya oo u dira falyandur ha eego oo ha soo fiiriyo ayuhaa ayu ahlihaa magaalada dadkeeda kii ahoo askaa xalaal badan dacaaman xagga cuntada u xalaal badan ha raadiyo falya'tikum ha idinla yimaado birisqin risqi ha idinla yimaado minhu xaggiisa risqi ha idinkala yimaado ha idinka soo gado walyatalaqaf ha xeelay ha xeeladaysto walaa yushciranna yownan dareensiinin bikum idinka yownan idin dareensiinin axaddan axaddan qofna yaanu idin dareensiinin markii ay soo kaceen iyagu waxay tasawurayaan ninkii ay kasoo carareen magaaladii inuu haysto ee magaaladii isaga weli madax ka yahay xaalku uu sidii yahay bay u maleeyaan laakiin de ninkaasi saddex boqol iyo sagaal sano ka hor baa marka iyaga isugu dambeysay marka waxay u haystaan ninkii inuu weli joogo jabbaarka ahaa diqyaanuus ninkii la dhihi jiray meeshiina ninkaasi waa ka tegay ummad kalaaba joogto lacagtan iyo waxaan ay wataanna waa isbedeshay wax isbedel ku dhacay weeyaan iyaga markaa weli waxay leeyihiin war halays ilaaliyo qof aan dirno dhammaanteen meesha yaanan aadine ninkaasina tartiib ha u xeeladaysto cuntaha noo soo gado meesheenanna ha noogu keeno ayb bal dhibka fiiri ay ku jiraan iyo cabsida ayb qaaluu waxay yidhaahdeen rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bimaa inta labistum aada nagaateen fabcathuu bixiya oo dira axadakum midkiin biwariqikum fidadiinaan la dira biwariqikumna waa la akriyey biwarqikumna waa la akriyey abuu camar biwarqikum buu akriyey waana isku macno fidadan iyo silfarkan ama qalinkan qaada oo yacni midkiin la dira haadihi tan ah fidadan tan ah ila almadiinati magaalada intii ka ah ula dira falyandur ha fiiriyo ayuhaa ayu ahlihaa magaalada dadkeeda kii ahoo askaa ugu xalaal badan dacaaman xagga cuntada yacnii dad marka cuntadiisu qofay xalaal tahay ha soo raadiyo falya'tikum ha idinkala imaado birisqin cunto minhu xaggiisa ha idinkala imaado ayb meeshan marka laba mas'alo fiqi abaa aayaddan laga qaataa mas'alada hore waxay tahay mas'alada wakaalada qofku muhimad iyo howl asagu qabsan karo cid kale inuu u wakiisho waa u bannaan tahay oo hadda nimankani markaa dhowr nin bay ahaayeen hal nin bay wakiilanayaan lacagay u dhiibeen markaas waxay yidhaahdeen oradoo tag adiga arrin wax noo soo gad wakiil buu u yahay iyaguna waa muwakiliin wakiilkaasi marka wakaaladu marka kutubta furuucda iyo fiqhiga ah shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo meelaha baa looga hadlaa laakiin aayaddu waxay tusaysaa wakaaladu inay mashruuc tahay sharcigii innaga naga horreeyey sharcigeennana sidaas oo kale ayaa ayuu ahaa oo nabiga sala allahu calayhi wasalama jaabir buu diray khaybar buu aad yidhi markaasuu wuxuu yidhi haddaad wakiilkayga u tagto waxaaiy waxaa iiga soo qaad ayb waxaa kaloo de wakaaladii iyo ku tusayo markuu yidhi waqdu yaa unays unaysow orodoo jarmaad fa in ictarafat ninkan haweentiisa ku jarmaad hadday qirato farjumha soo rajmi nebigu marka wakiil uga yahay cuquubadaa fulinteeda marka wakaaladii marka way bannaan tahay wixii sharcigu markaa uunan diideynin mas'alada labaad ee laga qaadanayaa waxay tahay sharikada iyaduna inay bannaan tahay lianna fidadaani iyagiibaa marka wada leh iyagaa marka lacagtan isku daray oo wada leh markaasay waxay yidhaahdeen fidadaani iyo qaad risqi iyo cunto noogu soo gad cuntadaa marka lasoo lacagtaanna shirka ay ku yihiin cuntada la keenayana hadhow waa ku shirkoobayaan shirkadu marka asalkeedu inay bannaan tahayna waa laga qaataa qurdubina meeshan buu aad uga baxsiyey iyo sheekh maxamed alamin ashanqiiti adwaa-ul bayaanka ayb sharikada marka madhabta shaaficiyada dhowr nooc dabcan marka ay shirkadu tahay hal nooc oo shirkada ka mida unbay banneeyaan noocaasuna waxa uu yahay sharikatulcinaan oo in daraahim ama lacag laysku darsado oo ninkana lacag keena kana lacag keenoo laysku darsado oo markaa ribixa iyo faa-iidadana lacagtii laysku daray ay la eg tahay amaa sharikatu lwujuuh iyo sharikatu lmufaawada iyo sharikatu labdaan iyo waxyaabahaas oo dhan waxay leeyihiin ma banaana lianna qarar baa ku jiro oo waagii hore dadka qaar waxay samayn jireen sharikatulabdaan wax la yidhaah oo dadkan xamaaliyaalka ah ama xirfadaha ku shaqaystaoo kale nin walbaa adiga shaqay wax soo xamaal maanta suuqan tag wixii lasoo helaan isku darsanaynaa waa wada qaybsanaynaa qarar baa ku jira nin baanba shaqaynayninba meelaha iska taagtaagnaanaya hadhow marka nin kale dhididkiisaoo iska cunayaa marka sharikatulwujuuh adiga hebelow orad suuqaan gelaynaa nin walbaa wejigiisa dayn ha kusoo qaado waxa ku gado hadhow marka waa waa wadaagaynaa waxaasoo dhan marka qarar kama marna imaamu shaafici marka raximahullah wuxuu yidhaahdaa sharikatulcinaantaa unbuu ogol yahay waxaa kaloo la ogol yahay dabcan sharikatulmudaaraba nin inuu maal dhiibo nin kalena uu ku shaqeeyo hadhowna faa-iido wadaag ay noqdaan nina inuu lacagtii keeno ka kalena uu camalkii iyo shaqadii la baashiro hadhowna marka faa-iidadu ay qeybsadaan qiraad iyo mudaaraba leyra taana waa bannaan tahay ayb aayadan marka sharikadana marka inay sharikadu marka mashruuc tahay waa laga qaadanaya iyadana nacam falyandur ha eego ayuhaa ayu ahlihaa magaalada dadkeeda kii ahoo askaa yacni dahirnaan badan xalaal badan dacaaman yacni xagga cuntada ugu xalaal badan ha fiiriyo falyaatikum ha idinla yimaado birisqin risqi ha idinla yimaado minhu kaa xaggiisa ha idinkala yimaado walyatalaqaf ha xeeladaysto oo yacnii ha isqariyo yaan la fahmin walaa yushciranna younan dareensiinin bikum idinka idin dareensiinin axaddan qofna oo tartiib ha u dhuudhuunto way meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa tawakulka iyo inaynan iska hor imaaneynin qofka inuu xeeladaysto haddii adiga cabsi ku hayso ama dhibaata ay jirto inaad is-ilaaliso ood meelaha khatartale ka wareegto ood yacni tabaysato ood xeeladaysato ma keenayso in ilaahay aadan tala saaran in in ilaahay tala saarashadiisu kugu yar tahay ma aha oo yacni in qofku gagambado oo waxa khatartaa iska ilaaliyo iyo wax dhiba male iyadoo tawakulka ma kasoo horjeedo ayb inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada sababta marka uu u xeeladaysanayo oo dadkii uu u qarinayaa maxay tahay inahum iyagu magaalada dadka ku nool iyo madaxdeedaba in yadharuu hadday adkaadaan calaykum idinka korkiina ay ku qaalib noqdaan ay ku adkaadaan ayb ama in yad in yadharuu hadday idin arkaan oo idin daalacdaan calaykum korkiina ay yacni idin arkaan yar ama idinka adkaadaanba oo idinka sara maraan yarjumuukum way idin rajminayaanoo dhagax bay idinku dilayaan ow amase yuciiduukum way idin celinayaan fii millatihim diintoodii dhexdeedii ayay idiin celinayaan walan tuflixuu mana liibaanaysaan idan markaa hadday idiin celiyaan diinkii hore abaddan weligiin ma liibaanaysaan cillada marka inay isqariyaan ka keenayso weli cabsida cabsibaa ku jirto waxay leeyihin nimankaa hadday idin ogaadaan oo godkan iyo waxaan idinku arkaan oo idin makansadaan ama waa idin dilayaan ama diintiinaan xaqaa bay idinka celinayaan markaasay idinku qasbayaan inaad diinkooda a gashaan ayb hal ishkaal baa marka imaan karo ishkaalkaasu waxa uu yahay qofka haddii la ikraaho ama la qasbo qalbigiisana iimaan uu ku jiro sow ruqso iyo cudurdaar ma lahayn suuratu naxli baan kusoo marnay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha iyagana hadda waxaa ka muuqata dadkani in la dirqinayo waa la idin dilayaa ama diintiinii baa la idin diintoodii bay idiin celinayaan yacni qasabay idinku celinayaan ee haddii la qasbo sow ruqso iyo cudurdaar ma haystaan awalbo meeshaas marka sheekh maxamed alamiin shanqiiti waa u banbaxay waxa uu yidhi ummadihii hore ayagu ikraaha iyo dirqintu ruqso ma inay yacni marka la dirqiyaa gaaloobaan ruqso uma haysanin oo iyagu marka yacni gaalnimada looma ruqsaynin haddii la dirqiya xataa sababtuna waxa ay tahay wuxuu keenayaa marka adilo badan adiladana marka waxaa ka mid a xadiidkii taariq ee ahaa labadii nin ee intay qolo gaala ah soo mareen la yidhi sanamkan qurbo u sameeya oo qurbaan u sameeya midkood marka waa diiday kii diiday waa la dilay kii kalena waxba ma haya markuu yidhi bay waxay dhaheen walow dubaaban tixsi xataa yacni intaad gowracdo ood qasho waxaan ugu dhowaanayaa sanamkan dheh sidii buu yeelay kaana marka dehalaag iyo waxuu mutaystay dhib marka taa marka waxay kutusaysaa hadday ruksa jirto yacni qofkan waa qaada lahay ruksada kanna marka lama cadaabeen maxaa yeelay ninkani xaalad wuxuu ku jiraa ikraah maxaa loo cadaabay marka haddii ikraahu uu rukso u yahay umadihii hore waxaa kaloo adilada aadka ugu cad ka mid ah ee qowlu nabiy sala lla ly slam uu yidhi in allaha tajaawaza lii can ummatii ilaahay ummaddeyda wuxuu igaga dhaafay cani nisyaani hilmaanka waxay ku sameeyaan wama stukrihuu calayhi iyo wixii lagu dirqiyey yani ummaddeyda wixii lagu dirqiyey ee lagu qasbay ilaahay wax u qaban maayo taasuu ilaahay ugu fadilay buu leeyahay oo anigu ummaddeyda uu iigu dhaafay aniga dartay ayaa alla ugu dhaafay ruqso uu ugu siiyey ikraahaas meeshaasna marka waxaa ka muuqanaya ummaduhu kale inay ka duwan yihiin maadaama isaga wax lagu fadilay ou ka dhigay nabiga sala alla ly salam ummadihii hore inaynan haysanin ruqsadaas ayb baqawi iyo culimo kalena waxay yidhaahdaan dabcan walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ayaaba waxaa ku jirta isriga iyo yacni culayska ummadihii hore la saaray waxaa ka mid ah ikraaha iyo dirqinta ruqso inaan loo siinin waxa ay ku sameeyaan ilaahayna de ummaddan waa kii markay yidhaahdeen aayaddu ay soo degtay aamana arasuulu bimaa unzila waa kii marka ilaahay subxaanahu watacaala uu u yeelay rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa iyo ay ku jirtay oo allana uu yihi qad facaltu qad facaltu uu yiri marka ummadihii horena isri iyo yacni adeyg iyo culays baa la saaray ummaddanna waa loo fududeeyey waxaa loo fududeeyeyna mas'aladana ka mid a marka aayaddii suuratu naxli iyo middaan iskama hor imaanayaan middaan ummadihii innaga naga horreeyey waayo ayagu ikraaha wax cudurdaara uma ahayn haddii la dilaya xataa waa inaynan ka tegin marna islaamnimada oo gaalnimo marna inay muujiyaan looma ogolayn iyaga innaga laakiin aayadda ummadeennay ka warramaysaa ikraaha ruqsow noo yahay ayb inahum iyagu in yadharuu in yadharuu hadday sara maraan calaykum korkiina ay ka sara maraan oo idinka adkaadaan ama idin arkaan yarjumuukum way idin rajminayaan oo dhagax bay idinku dilayaan oo dil aad u daran bay idin dilayaan ow amase yuciiduukum waa idin celinayaan fii millatihim diinkooda ayay idinku celinayaan dhexdiisa walan tuflixuu mana guuleysanaysaan idan markaa abaddan weligiin ma guuleysanaysaan ayb wkadalika acarnaa calayhim liyaclamuu ana wacd allahi xaqu waana asaacata laa rayba fiiha wakadalika sidaadaas oo kale sidaanu usoo saarnay sidaadaas oo kale ayaanu acarnaa aanu tusnay yani qoomkii marka magaalada yani magaalada deganaa calayhim calaa asxaabi اlkahfi baan tusnay liyaclamuu inay ogaadaan ana wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisa xaqun inuu yahay wa ana saacata saacadduna laa rayba wax shakiya fiiha dhexdeeda inuunan ahaanin id waqti ayaanu tusnay yatanaasacuuna ay doodayeen dadkii magaalada beynahum dhexdooda amrahum asxaabulkahf shanigooda ay ka doodayeen faqaaluu waxay yidhaahdeen markaa ubnuu dhisa ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen ibnuu dhisa calayhim iyaga korkooda ku dhisa bunyaanan dhismo rabbuhum rabbigood baa aclamu ku ogaal badan bihim iyaga qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen halabuu adkaaday calaa amrihim arrinkooda korkiisa u adkaaday lanatakidanna lawallaahi yanatakidanna samaysanee oo samaysanee calayhim iyaga korkooda masjidan ka samaysanee halkana asxaabulkahaaf hadda markii ninkii uu soo baxay ee uu lacagtii dhiibay inuu wax ku gato uu maagay wixii lacagtii iyo ninkan iyo laysku arkay ayaa magaaladii ay yaabtay ummadihii ninkii horena hadda ta- xukun xukunkii hore iyo boqorkii horena xukunkiisii dabcan waa laga baxay oo xukun kalea marka magaalada ka jiray asalkooduna nimankaasi nasaaro ayay ayay ahaayeen kuwaas baa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tusay asxaabulkahf iyagoo ka doodaya arrinkooda ayay soo baxeen godkiibay dul istaageen waxay arkeen marka dadkanoo meeshii ku jiro arrintii marka arrin marka la yaab lebay noqotay arrin kalea marka ilaahay tusaale uga dhigay oo bacdiga aakhiro iyo saacadda qiyaamaha ayaa tusaale looga dhigay marka allah wuxuu leeyahy wakadalika sidaadaas sidaan iyaga usoo kicinay sidaadaas oo kale ayaan acarnaa u tusinay calayhim calaa asxaabi ilkahfi asxaabulkahf korkooda aanu u tusinay ahlalmadiinati magaalada dadkii joogay acarnaada marka mafcuulu bihigeeda waa ahlalmadiinati waa lasoo qadaraa wakadalika sidaadaas oo kale aan acarnaa u tusnay ahlalmadiinati magaalada dadkeedii calayhim calaa asxaabi ilkahfi baanu u tusnay maxaa loo tusayna liyaclamuu inay ogaadaan ana wacdallaahi ilaahay yaboohiisa xaqun dhab inuu yahay yabooha qiyaamaha iyo bacdigu inuu xaq yahay yani saddex boqol iyo sagaal sano dad dhinsanaayo ee dad yacnii hurday oo waxna aan iska bedelin ilaahayna soo toosiyey wax marka calaamad aada u weyn waay wa ana saacata saacaduna laa rayba wax shaki ah fiiha dhexdeeda inuunan ku sugnayn in la ogaado isaa inay gartaan ay ogaadaan id waqti id waxaa lagu tacallujinayaa acarnaa id waqti ayaanu tusnay yatanaasacuuna ay doodayeen id waqti yatanaasacuuna ay doodayeen oo ay markaa murmayeen beynahum iyaga dhexdooda amrahum yacni shanigooda ay ka doodayeen amrahumtaan marka waxaa loo celin karaa qisada soo socoto ee ah ma masjid baa laga dhisaa ma la wareejiyaa maxaa lagu sameynayaa dhisidda meeshii godka dhisidiisay ka doodayeen way macno kalena wuxuu leeyahy cikrimo iyaa watee tanaasacuu fi lbacthi iyagoo bacdiga ku murmaya oo dhahaya ilaahay dadka dhintay ma soo saari karaa ayaa arrintaani dig usoo dhahdayba waatan muslimiintii marka waxay yidhaahdeen albacthu liljsaadi walarwaax muslimiintii waxay dhahayeen qiyaamaha dadka lasoo bixinayaa jirkooda iyo ruuxdooda labadaba waa lasoo celina qoom kalena waxay yidhaahdeen maya ruuxda unbaa lasoo celinaya jir baaba ay cidima soo celinayso markaasuu allah subxaanahu watacaala kuwan soo asxaabulkahaf soo kiciyey wuxuuna tusay marka ana albactha liljsaadi waalarwaaxi leanna nimankanba haddii ilaahay intuu hurdisiiyey ruuxdoodii iyo jirkoodii la keenay ee bacdiga aakhirana marka ruuxda iyo jirka labadaba marka waa la keenayaa ilaahay hortiisa ayaana lasoo istaajinayaa naf walbo ayb waxaa kaloo lagu fasiray fii amri yacni id yatanaasacuuna baynahum amrahumtaas waxaa kaloo lagu micneeyey muddada ay godka ku jireen waqiila waxaa la yidhi fii cadadihim meeqay ahaayeen asxaabulkahf arrimahaas iyagoo ka doodayo ayaa la tusay ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen ibnuu dhisa calayhim korkooda ayb leanna ficilkan banaa yabnii ayuu ahaa waxaa loo goday marka nuunta waawda darteed baa loo goday damadu marka waa dama caarido waay hamsatulwasliga marka waxaa la siinayaa damadan caaridada la fiirin maayee asalkii hore maadaama maksuur ou ahaa kasradii baa la siinayaa ibnuu ayaa loo aqrinaa marka nacam ayb ee damadan damo marka caarido iska ancam faqaaluu waxay yidhaahdeen ibnuu dhisa calayhim korkooda dhisa bunyaanan dhismo ka dhisa dushooda bis rabbuhum rabbigooda aclamu ku ogaal badan bihim iyaga qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen halabuu adkaaday calaa amrihim arrinkooda kuwii u adkaaday oo talada iyo halabada kuwii yeeshay waxay dhaheen lanatakhidanna calayhim ka samaysanay oo ka samaysanay masjidan masjid meeshan marka laba arrinba marka waa ku jirtaayo kuwan qaala aladiina halabuu la yidhi waa aya iyaga marka ma muslimiinay ahaayeen mase gaalay ahaayeen khilaaf baa ka jira ibnu jariirna waa sheegay khilaafkaas mufasiriintuna waa tilmaameen culimada qaar waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa weeyaan qaar kalena waxay yidhahdeen maya muslimiintii kuwii ahaa waaye waxaana ku tusaya marka masjidanta masjidna muslimiin unbaa yaa dhistaan aduu marka cidday ahaayeen khilaaf baa ku jiro baxhi labaad waxa uu yahay ficilkan ay sameeyeenoo in masjid laga taaga meeshaas iyaga ay ku jireen ma ku ammaanaayeen mase waa ku eedeysnaayeen hal kaanuu maxmuudiina ow madmuumiina waa mas'alo kale culimmaduna ka hadlaan oo arrinkaani maku maku saxsanaayeen mase kuma saxsanayn qur-aanku waa ka aamusay isaga qur-aankii inay fiicnaayeen iyo inay ku xumaayeen midna ma sheegin siyaaqa laakiin waxaa laga gara karaa bay yidhaahdeen culimada maadaama qaala aladiina halabuu la yidhi niman wax iska xoogay inay ahaayeen inta badanna dadka asxaabu ghalabada oo xoogga wax ku muquuniyo dad marka xikmad iyo cilmi wax ku wada uma badna wasfigaa laftiisa wuxuu tusayaa dadkan inaysan qumanayn ayib qur-aanku laakiin waa fiican yihiinna ma dhihin waa xun yihiinna isagu ma dhihin culimada qaar baa marka qaala aladiina halabuudan sidaa ka fahmay sunnada nebiga maxay xukumeen laakiin sunnadii nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxay tilmaamaysaa qabri inaan masaajid laga dul sameey karin oo nebigu sal lla ly slam intuunan dhimanin dhowr maalmood ka hor ayuu wuxuu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yahuud iyo nasaara allaha lacnado ambiyadooda qubuurahoodii bay masaajid ka dhigteen mar haddii marka qubuuraha iyo masaajidda in la kala duwo nebigu sal ll ly slam amray ouna reebay in masjid qabri laga sameeyo ama qabri masjid laga dul sameeyo ou reebay ee nebigu weliba uu yidhi ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allahi ilaahay agtiisa dadka waxaa ugu shar badan kuwa qubuuraha masaajid ka sameeyo saasuu yidhi nabiyullaahi moxamed sal lla ly slam xadiid bukhaari iyo muslim ku wada taallo waay ee haddana nebigu uu weliba yidhi ee isagu laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha qubuuraha ha u dukanina xaggooda xadiidkii marthad ibn abi marthad alghanawi qabri ha u dukanina masaajid maxaa lagu sameeyaa waa lagu tukadaa soo maaha haddii masjidkan qabri dhexdiisa laga sameeyo waa loo soo tukanaa xaggiisa laa shaka marka inaan lagu dhex samaynin oo yacni masjid iyo qabri in la kala qaado oo dadka lagu aaso lagu duugo meelaha maqbarada ah ee dadka muslimiinta lagu aaso in qofka muslimkaa lagu duuga waay ee masjid in lala soo aada ma aha hadduu dardaarmana ma la fulinayo dardaarankaas leanna waa dardaaran macsi ah waay dardaaranku hadduu macsi yahayna lama sameeyo ayb aabbahaa dardaarankiisa ama hooyadaa waxaa ka weyn nabiyullaahi maxamed dardaarankiisaa ka weyn leanna qabla an yamuuta bikhamsin ayuu arrintan aada uga qayliyay nebiga salawaat ullahi wasalaamuhu calayh ayb marka baxhi marka kaas waayo isaguna ayb qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen halabuu u adkaaday calaa amrihim arrinkooda kuwii u qaalib noqday oo u adkaaday waxay yidhaahdeen lanatakidanna lawallaahi natakidanna samaysanee oo samaysanee calayhim iyaga korkooda masjidan ka samaysanee sayaquuluuna halaathatu raabicuhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bilgeyb sayaquuluuna waxay dhihi doonaan halaahatun hum asxaabulkahf halaahatun saddexe weeyaan saddexda oo raabicuhum kan afareeya kalbuhum eygooda uu yahay wayaquuluuna waxay dhahayaan khamsatun shan hum iyagu khamsatun shan bay ahaayeen shanta oo saadisuhum midkooda lixeeya kalbuhum eygooda uu yahay sidaa bay dhahayaan rajman yarjumuuna way tuurayaanoo waa ganayaan rajman ganid bay ganayaan bilgeybi waxa iyaga ka maqan waxa aynan aqoonin oo cilmiga aynan ulahayn bay ganayaan macnuhu waxay tahay marka waa iska odorosayaan waxaynan cilmi ulahayn ayay odorosayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan sabcatun hum iyagu sabcatun toddoba waay wathaaminuhum kooda sideedeeyana kalbuhum eygooda way ayb waawdan marka inay iska caadifo tahay ama inay waawdu tahay waaw thamaaniya waxay yidhaahdaan culimada qaar ay dhahaan intaba marka waa sheegaan qul waxaa tiraa rabbii rabbigay baa aclamu ku ogaal badan biciddatihim tira tiradooda rabbigay baa yaqaano ku ogaal badan maa yaclamuhum ma oga iyaga ma oga yacni ma oga ilaa qaliilun wax yar unbaa og ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray ana min alqaliil anigu dadkaa tirada yaraan ka mid ahay ee og ayaa laga wariyey wuxuuna dhihi jiray waxay ahaayeen sabca toddobay ahaayeen wahaaminuhum kalbuhum sideedkana eygooda ayaa ku ahaa falaa tumaari ha doodin fiihim iyaga shanigooda yacnii ha ka doodin oo ahlu kitaab ha kula doodin ilaa miraa-an dood ma ahane doodda oo daahiran yacnii daahir iska ah oo aan hoos iyo gunta hoose loo sii gelayninoo dood kore un kala hadal oo kala dood laba macnaa ku jiro ilaa miraa-an daahiran ay hayra mutacamiqin fiihi adoon doodda gunta kusii gaaraynin yacnii waxaa kale marka aan inta lagu waxyooday sheeg wixii aan lagu waxyoonin iska daa eega magaciisa iyo waxyaabo badanoo marka iyaga magacyaalkooda iyo waxaa ha kula doodin leanna kaas adiga laguma waxyoonin ta labaadna waxay tahay ilaa miraa-an daahiran ay daahiban in laga wado ilaa miraa-an dood doodda oo daahiban marka yacnii un tegaysa ma ahani oo aada yacnii intaad oo aadan hoos gunta hoose sii gelayninoo aada ka dhaqaaqayso iyadu markaa tegayso macnahana marka waxay ka dhigan tahay waa sida uu yidhi shaacirkii watilka shakaatun daahirun canka caaruhaa daahirun ay daahibun marka daahiban waa lagu macnayn karaa falaa tumaariha la-adoodin fiihim iyaga shanigooda ilaa miraa-an dood ma ahane doodda oo daahiran kor ahaan uun iska ah ayb oo adigoon marka kusii fogaanaynin walaa tastafti ha jawaab dalbin oo ha weydiinin fiihim asxaabulkahaf shanigooda minhum iyaga xaggooda axadan cidnaha ka su-aalin oo waxaad yeeshaa marka cidna ha weydiinin oo faraha ka qaad sidaabaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama lagu amray minhum marka min ahli lkitaabi wuu damiirka u laabanaya ahlu kitaabka cidna ha ka su-aalin wixii ilaahay ku siiyey baaba cilmigu ku dhan yahay walaa taquulanna ha dhihin lishayin shay liajli shayin shay dartii ha u dhihin inii aniga faacilun mid samaynayaan ahay daalika kaagaas qaddan berrito ilaa an yashaa allaahu ilaa multabisan inaad ku xaal aad ku dheehan tahay ma ahane bimashii'ati illaahi ilaahi mashiyadiisa adoo ku dheehan maahane ayb qaa-ilan markaa aada dhehaysid in shaa allahu wadkur xus rabbaka rabbigaa xus oo sheeg sheeg idaa nasiita haddii aada hilmaanto haddaad hilmaanta rabbigaa xus waqul dheh casaa mudan an yahdiyani inuu ihanuuniyo rabbii rabbigay liaqraba mid ka dhowaanshiyo badan min haadaa kan shaygan la hilmaamay rashadan xagga hanuunka uga dhowaanshiyo badan yaa laga yaabaa inuu rabbigay ugu hanuuniyo sidaa dheh halkanna marka qisadii aan hore ku sheegnay waay marka aan suuradda bilaabeynay oo sababu nusuulku wuxuu ahaa markii nebiga la su-aalay waa kii uu yidhi berriyaan idin yaan idinkaga warramayaa markaasaa waxyigii soo daahay waxaa la leeyahay waxba ha dhihin berri baan samaynayaa ilaa inaad ku dheehan tahay maahane inshaa allahu inaad dhehayso walaa taquulanna ha dhihin lishayin liajli shay-in laamku waa tacliil liajli shay-in shay dartii ha u dhihin inii aniga faacilun mid samaynayaan ahay daalika kaagaasi qadan berri ilaa an yashaa allahu marka haddii daahirkan hadda lagu wado ee la yihaa yacni waxba ha dhihin berri baan samaynayaa ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono maahani warkaas waxbaba kama qaldana soo maahan shaygaas baan berri samaynayaa ilaa inuu ilaahay doono ma ahani hadduu ilaahay doonin hadduu ilaahay doono inaanan samaynin ma samay kara way warkaasina waa war toosana waxba ka qaldanayn shayga nebiga laga celinayana kaas ma aha dabcan marka ilaa an yashaa allah waa in mshay lasoo qadaro oo la yidhaahdo ilaa multabisan xaal aad ku dheehan tahay maahani bimashii'ati illaahi ilaahay mashii'adiisa adoo ku dheehan qaa-ilan xaal aada dhehayso in shaa allahu shay hadhihin berri baan samaynayaa ilaa adoo ku dheehan inaad dhehaysid in shaa allahu maahani hadalka markaas sidaasuu marka mustaqiim uu ku yahay macnahaasaana loo jeedaa ayb meeshaan hadda waa meesha yacni saawigu ou aada ugu raftay saawiga xaashiyadan jalaalooyinka saaran meeshaan marka war aada u qaab daran buu sheegaa oo wuxuu yidhaahdaa marka alأkhdu bidawaahiri nusuusi اlkitaabi wالsunnati aslu min usuuli اlkufri buu leeyahy waa war aad uxun warkaas qur-aanka iyo sunnada daahirkooda oo la qaataa waa asal ka mid ah usuusha kufriga qur-aanka miyaa daahirkiisu kufri yahay waa maya sunnada nebiga miyaa daahirkeeda kufri yahay maya isaga marka waxuu leeya daahirkaas haddii la qabsado kufri baa lagu dhacaa waa arrin marka in aada yacni war oo qofka afkiisu inuu soo maro ay tahay ma aha macalasaf marka warkaas wuu qorayaa marka wadkur rabbaka rabbigaa sheeg sheeg sheeg oo xus idaa nasiita haddaad ilowdo idaa nasiita marka laba macnaa ku jiro macna wuxuu yahay waxay ku xiran tahay bimaa qablaha warkii hore yacni wadkur rabbaka rabbigaa sheeg idaa nasiita haddaad ilowdo maxaad iloobaysaana inshaa allahu haddaa ilowdid haddaad inshaa allahudii ilowdo markii aada xusuusato inshaa allahu dheh shay baad waxaad tihi maalan berri baan samaynayaa inshaa allahu ma dhihin mar dambaad soo xasuusatay inshaa allahu markaas dheh wadkur rabbaka idaa nasiita sidaas waa macnaha labaadna waxaa weeyaan yacnii in la yidhaahdo wadkur rabbaka rabbigaa xus idaa nasiita haddii sidaadaba aada ilowdo shay ama wax haddaad ilowdo sidaadaba ilaahay xus leanna maxaa yeelay ilowshaha shaydaan xaggiisay ka timaadaa markaad ilaahay xustana shaydaankii waa cararayaa oo wamaa ansaaniihu ila shaydaanu an adkurahu ayb suuradday noogu imaan doontaa marka haddaad wax ilowdo ood shay iska hilmaanto ilaahay xus haddaa ilaahay xusto waxaa laga yaabaa marka waad soo xasuusanaysaa waqul dhe labadaa macnaa marka idaa nasiita ku jirto ayb nisyaanka bimacnaa tarki haddii lagu wadana waa idaa taragta inshaa allahu haddaad ka tagto markaas yacni inshaa allahu dheh waqul dheh casaa mudan an yahdiyanii inuu hanuuniyo rabbii rabbigay liaqraba uu ii hanuuniya wax ka dhowaanshiyo badan min haadaa kan ishaaradu xaggay ku dhaceen min haada almansiyi shaygan la iloobay wax uga dhowaanshiyo badan rashadan hanuunka uga dhowaanshiyo badan inuu rabbigay igu hanuuniyaa ayuu mudan yahay sidaa dheh walabithuu fii kahfihim halaatha mi-atin siniina wasdaaduu tisca walabithuu way nagaadeen fii kahfihim godkooda dhexdiisay nagaadeen halaatha mi-atin saddex boqol siniina oo sannado ah wasdaaduu waxay siyaadsadeen tiscan sagaal bay kororsadeen sagaal boqol iyo sagaal sano ayay godkaa ku nagaadeen qul waxaa tidhaha allaahu allah aclamu ku ogaal badan bimaa inta labithuu ay nagaadeen ama bilubthihim nagaadidooda ay godka ku nagaayeen allah ku cilmi badan sidaa dheh lahu lilaahi alla unba u sugnaaday geybu samaawaati samaawaadka qeybkooda waxyaabaha ku maqan oo aan la arkaynin iyo waal-ardi dhulka waxa ku maqan absir alla arag badanaa yacni maxaa ku arag badan ama yacni absir yacni arkitaan badanaa bihi billaahi alle alla aragti badanaa wa asmic alla maqal badanaa bihi ay billaahi alla maqal badanaa maa lahum uma sugnaanin min duunihi maa lahum uma sugnaanin asxaabulkahf maynan lahayn min duunihi alla sokadiisa min weliyin ku maamulo wax maamulo arrintooda oo alla ka sokeeya maynan lahayn walaa yushriku wadaajin maayo alle oo wax ka siin maayo fii xukmihi isaga xukunkiisa dhexdiisa axadan qofna wax ka siin maayo walabithuu way nagaadeen fii kahfihim godkooda dhexdiisa halaatha mi-atin saddex boqol siniina oo sannado ah bay nagaadeen wasdaaduu waxay kororsadeen tiscan sagaal bay siyaadsadeen qul waxaa tira allahu allah aclamu ku ogaal badan bimaa labithuu bilubthihim iyaga nagaadidooda lahu lilaahi allow u sugnaaday un geybu samaawaati samaawaad waxa ku maqan waalardi ardada waxa ku maqan oo qeybka oon dadku aynan ogeyn oynan arkaynin absir bihi alla arag badanaa alle wa asmic maqal badanaa alle absir bihi afcil bihi waayo waa siiqatu tacajub maa afcala zaydan iyo afcil bihi waatay ku kala imaan jirtay absir bihi wa asmicna bihi waa u qarsoon tahayo lidilaalati maa qablahaa waxa ka horeeyo yaana tusayo alla arag arag badanaa alle wa asmic alla maqal badanaa alle maa lahum uma sugnaanin asxaabulkahfi damiirka asxaabulkahfi buu u laabanayaa min duunihi alla sokadiisa min weliyin ku maamulayo arrinkooda mayna ma laha oo alla keyrkii ah walaa yushriku ilaahay ma wadaajinayo oo wax ka siin maayo fii xukmihi isaga xukunkiisa axadan qofna wax ka siin maayo meeshan marka walaa yushriku fii xukmihi axadan ayuu alimaamu alcalaama maxamed ilamiin shanqiiti wuxuu ka bixiyey mas'alada xukunka muhimadda ay leedahay mar haddii alla xukunka cidna ma siinayo alla uu yidhi taxkiimka iyo ismaa is yacni waxa laysku maamulayo oo laysku xukumayo waa xukunkii alle inuu ahaado unbaa la rabaa bes leanna ilaahay xukunkiisa iyo taxkiimka cidna ma siinin kale ayb saa darteed buu marka wuxuu yidhi intuu aayado badan soo sheegay wa bihadihi nusuusi samaawiyati nusuustan samaawiga ah allatii dakarnaa aan sheegnay yadharu waxaa muuqanaya buu yidhi gaayata aduhuur muuqna muuqasho yoolkeeda meesha ugu danbaysaa waxaa ka muuqanayo ana aladiina kuwa yatabicuuna raacayo alqawaaniina alwadciyata qawaaniinta basharka iyo bani aadamku ay dejiyeen allatii kuwaas oo sharacaha shaydaanu shaydaanku uu jideeyey calaa alsinati wliyaa'ihi owliyadiisa oo gaalada ah carabkooda uu ku socodsiiyo ku jideeyey mukhaalifatan iyadoo khilaafayso limaa sharacahu llahu jala wacalaa wixii alla uu ku jideeyey calaa alsinati rusulihi sala allahu calayhi wasalama rusushiisa carabiyadooda uu ku jideeyey khilaafsan annahu laa yashu laa yashuku ku shakin maayo fii kufrihim kufrigooda iyo wa shirkihim shirkigooda ilaa man qof unbaa ku shakinayo damasa allaahu basiiratahu aragtidiisa qalbiga alla ou tirtiray wa acmaahu ou ka indhati ou indha tiray can nuuri lwaxyi waxyiga iftiinkiisa uu ka indha tiray midlahum iyagoo kale kaa unbaa ku shakinayuu leeyahay qawaaniintan wadciga ah dadka buunbuuniyo oo ku dhaqmo oo iyaga mar walba u taagan wuxuu leeyahay kuwaasi marka yacni kufrigooda yacni lagu shakin maayo markaasuu wuxuu yidhi iclam ogow annahu yajibu tafsiilu bayna annidaami alwadciyi aladi yaqtadii taxkiimuhu lkufra waa in la kala saaraa buu leeyahay nidaamka dadku degsadeen oo haddii isaga wax lagu xukumaa kufriga uu keenayo in lagu kufriyo bikhaaliqi asamaawaati waalardi iyo wa bayna annidaami aladi laa yaqtadii dalika sheekhu marka wuxuu kala saarayaa dadku wax ay degsadeen oo laakiin ay u degsadeen maamul iyo waxaa ku tacalluqo oo yacni hebelna jagadaa ha qabto hebel shaqadiisu intaasay ku kooban tahay yacni buuggan waxaan ha lagu qoro yacni waxyaabahan administrationka iyo maamulkan caadiga ah ee aan khilaafaynin kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga kaas isagu wuxuu leeyahay kufri ma keenayo laakiin waxaa kufriga keenayaa waxay tahay xugunkii alle inta laga tago xugun iyo qawaaniin wadciya inta lala yimaado la xukumo markaas kaas oo yacni cuquubaadkii lagu bedelo waxyaabahaas lagu bedelo xalaashii xaaraantii shaygii alla xallilay xaaraan laga dhigo wixii alla uu xarimay la xalaaleeyo kuwaas waayo kuwa tashriicoodu gaalnimada uu keenayo ayuu yidhi midka hore inuusan gaalnimo keenayninna wuxuu u daliishaday cumar radia allahu canhu wuxuu qoray buug diiwaan buu sameeyey oo wax ku bixiyo ciidankana diiwaan ayuu geliyey nambaro iyo ayuu u sameeyey kaas marka hadda gaalnimo hadday tahay saxaabadu maba aysan yeeleenba kaa marka wax dhibaataa kama taagna wa ama annidaamu sharciyu lmukhaalifu litashriici khaaliqi asamaawaati waalardi nidaamka sharciga ee khilaafsan tashriica allaha cir iyo dhul abuuray fataxkiimuhu kaas xukumidiisa kufrun waa gaaloobid lagu gaaloobayo bikhaaliqi asamaawaati waalardi allah dhul iyo cir abuuray ka dacwaa tusaalooyinuu keenay marka annaga waqtigaana dhib weyn nagu hayo waxyaabaha marka gaalnimada ee sharciga alle lagu bedelayo waxaa ka mida buu yidhi ka dacwaa ana tafdiila adakari cala alunhaa fi lmiiraathi laysa biinsaafin matalan qof inuu yidhaahdo ragga in labalaab la siiyo waxa ay gabadhu qaadanaysa dhaxalka arrintaasi cadaalad maaha garsoor ma aha xaq ma aha naagihii baa lagu tuntay kufri waay ayb taasoo kale ayuu leeyahay wa annahumaa nin haweenka iyo ragga yalzamu istiwaa'uhumaa waa in la simo sinaanta ragga iyo dumarka oo dhinac walba ah fil miiraasi xagga dhaxalka lagu simo waa sharcigii alloo la bedelayo wa ka dacwaa ana tacaduda zawjaati dulmun haween badan qofku inuu guursado laba naag saddex naag afar naag waa dulmi in la yidhaah macnaheedu waxay tahay ilaahay baa dulmi jideeyey bay noqoneen man waa aflagaado ilaahay loo geysanayo cilmaaniyiinta iyo dadka gaaladu tarbiyeeyaanna waxaasi iyagu dhibba uma arkaan oo mar walbay marka waxay ku hayaan haweenkii dhibaa lagu hayaa iyagii nin laba nin iyo saddex nin iyo afar looma ogola ninkiina waxaa laleeyahay afar naag waa guursan kartaa iyadii marka dareenkeeda lama ilaalinin bay leeyihiin haweenta dareenkeeda lama ilaalinin xikmadda ku jirta ma fiirinayaan laakiin wa ana talaaqa dulmun lilmar-ati naagta furidda la furayo ninka gacantiisa ku jirta in furiinka ninka gacantiisa la geliyaa waa dulmi in la yidhaahda waa kufri iyadana leanna ilaahay baa dalaaqa jideeyey ninkuuna gacan u geliyey naag waa isfuri kartaa iyo naagta dulmi bay ku tahay iyada un hala furo iyadana yaynan wax furin waa dulmi oo waa kufri iyadana wa ana arajma dhagaxa oo lagu dilo zaanilmuxsanka waalqadca iyo gacangoynta iyo wanaxwahumaa wixii la mid ah in la yidhaahdo acmaalun waa acmaal waxshiyatun dugaagnimo ah laa yasuuqu ficluhaa zamankan in la sameeyo ma habboona biinsaanin qof in lagu sameeyaa ma habboona wanaxwa dalika iyo waxaa in la yidhaahdo dad badanna waa dhahaan saacaddan maa gacan layska goynaya saacaddan maa yacni karbaash la xukumaya saacaddan miyaa yacni wax la rajminayaa bay dhahayaan waxaasoo kale marka waa cuquubaad arxan darre ay ku jirtay dhahayaan fa taxkiimu haada nawci marka noocan waxyaabahan oo kale waqtigaana hadda waxaa duqyaan badan adduunyada ku hayo waxaan la yidhaha barnaamijkan la yidhaha feminismka feminismka idaacad walba iyo telefisyon walba waa loo qeybiyey waxaa la leeyahay haweenka haweenka haweenka wax kalena inaan loogu dan lahayn ilaa diinta ilaahay in lagu caayo lagu nuqsaamiyo bisaa loogu talagalay ee haween muslimada in loogu gargaaro ama loogu hiiliyo ilaahan ku dhaarta inaan loogu talagelin ayb leanna waxa ay laynayaan ay dilayaan ay sida xun u gumaadayaan haween iyo ilmo waay nacam hadday haween ka naxayaan kuwa gumaadaya maalin walba may yidhaahdaan ka dhaafa yani waa been yacni in la yidhaaho taxriiru lmar-a iyo haween baa la xoreynayaa iyo maya in markaa yacni barnaamijkaas marka aada buu u socdaa dad badanna marka yacni marka aayad ama xadiid loo sheego waxaa laga yaabaa inay gacanta saas yidhaahdaan boor waxaas goormaa laga tegay nacam ama in inta sidaa loo dhageysto xadiidkii nabiga sala alla ly slam la yidhaha naga daaya waxaas ayb weliba dad marka magac culumo wataa mararka qaar arrintaa ku dhex darmo waana waxa ugu dhibka badan waayo arrintaas hadda ka hor kuwaa yidhi dhowr iyo toban sano ka hor wallow wallow ma rabnay dheheen wuxuu ka wadaa xadiidkii nebiga lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a wallow wallow ma rabna ayuu yidhi nacam kuwaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala sumcaddoodii iyo dadnimadoodii iyo ummadda waa ka dhex tirtiray oo maanta sidii looga daba ordi jiray culumanimo loogu aaminsanaa maanta cid u aaminsanaa ma sheeg sheegaysa ma leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada ayuu ku ciqaabay oo arrintaa lafteeda ciqaab u ah kuwa hadda ku howlanna iyagana ha ogaadaan un waxaa u dambeynaya adduunyadana dikri xumo aakhiradana marka waxaa u dambeynaya cadaab haddaynan ilaahay uga toobadkeenin ayb diinka gorgortan ma galo mabaadi'da islaamiga waa mabaadi wada cadaalad ku wada dhisan wa tamad kalimatu rabbika sidqan wa cadlan ma dhici karto islaamkii inaad durto cadaaladiisa ood qur-aankii cadaaladiisa durto haddana aad tiraahdid aniga muslim baan ahay waa munaafiqnimo iyo zandaqo muslimnimona ma aha arrintaas ayb marka wuxuu yidhi fataxkiimu hada nawci noocan in la xukumo min annidaami oo nidaamka ah fii anfusi lmujtamaci mujtamaca nafahooda wa amwaalihim maalyaalkooda wa acraadihim cirdigooda wa ansaabihim nasabyaalkooda wa cuquulihim cuquushooda wa adyaanihim iyo diimahooda u fiirsa qaanuun marka maxkamadda lagu dhigo naftaaduu xukumayaa cirdigaaga isagaa xukumayo maalkaaguu xukumayaa leanna waxa wax lagaaga xukumaayo dhan waa articlekaas waay a b inta wax la aqriyo ayaa maalkii baa lagaa xukumayaa naftii baa la xukumayaa waxaa la xukumayaa cirdigii gabaraa la kufsaday qaanuunku muxuu qabaa saddex sano in la xabiso dadka cirdigoodii baa yaa lagu yaa lagu maamulayaa iyo diintooda xataa waxyaaba mararka qaar diintooda ku saabsan ayaa lagu xukumayaa oo meelaha qaar waddamada qaar lama ogola ninku inuu laba naag guursan karo waana waddamo dadkoodu muslimiin yihiin ogow marka wuxuu leeyahay arrintaa iyadaa kufrun waa gaalnimo bikhaaliqi asamaawaati waalardi lagu gaaloobo allah dhuli cir abuuray wa tamarudun waa madax adeyg calaa nidaami asamaa samada nidaamkii laga soo dejiye lagu madax adeegayo weeyaan alladii wadacahu uu dejiyey man khalaqa alkhalaa'iqa kullahaa allihii khalaa'iqda abuuray oo dhan nidaamkii uu dejiyey baa lagu madax taagayaa wahada wahuwa aclamu wahuwa aclamu bimasaalixihaa subxaanahu wa tacaala allaana ku ogaal badan dadka khalaa'iqda masaalixdooda subxaanahu wa tacaala can an yakuuna macahu musharicun aakharu ilaahay baa ka nasahan kana hufan mid wax jideeyo in alle lala wadaajiyo waxjideynta isaga in cid kale lala wadaajiyo culuwan kabiiran am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi اllah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed